beelaha macalin weyne laysahan eelaay iyo yantaar ee dega gobolka jubbada dhexe ayaa xoolo nool loo isugu jira ari iyo geel waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka munaasabadda waxay ka dhacday magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxa ay beelahani ku wareejiyeen deeqda ay ugu tala galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab macalin weyne ayaa bixiya sagaal neef oo geel ah beesha eelaay ayaa bixisay toddoba neef oo geel ah halka beesha laysaan ay bixisay shan neef oo geel ah iyadoona beesha yantaar ay bixisay soddon neef oo ari ah nabadoono ka socday beelaha afarta ah ayaa ka hadlay munaasabadda iyagoona tilmaamay waxa ku riixay inay xoolahan siiyaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu may miilanka salaameey islaamka guud oo meel kasta oo ruugaan gaar ahaaneed may salaamana mujaahidiinta ruugo furmaha oo dhaxanta iyo dhabka iyo welweliba macnaha geeka ninka dulqaadeen oo nin roogo oo unin adna waalidsho walaaloshoo oo garab roogno un adna mas-uulintii reydkuya ku jarti may halihiboonay oo hibenka sheegnay ini una geel iyo hilibka weeldhadaan ana oo ka hadalaaw beerla maalin afkiishe ana ka hadalaaw ma insheenay geel oo dhon sagaal neef inaana ka wareejiyo oo dhiibka guud suldaan biyey inaana ka wareejiyo suldaan marka geelaas inaad oo wareejido iyo marka kiinkasheenaya oolwareegaas jasaakallaahu koolwareeg iyadaa mahadsantaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ana oo magacay kubilaaw hasey madisaagleeraw oo wakiil ku ahaa beeliley saamid wakiil ku ahaa walaayaadka islaamkana ma in sheegay mujaahidiinta oo furuma roogan ma in wede oo waana maylaraayis ha kulma haboone waana in jeeyi doogne marka in horeyten an hayna marka in kadamboweyten an hayna mar lamaad imar saddexaad imar intaas maylaraa inta ilaahay noo qaadi e oo maylaraayis waanuno kaazimi doogno shan neef oo geel e ya maylaraayis ya wareejiye maan wareejiyey malaag biyey yaan wareejiyey jubbada dhaxae marka antaasa mayla raayis ya siin sheege insha allahu bicid illaahi alkariim aw malaag mayla raayis geelas shantaas neefe ina oolaga doonta yaan baahana insha allah hayawalkul wareeg jasaaka allahu khayr jasa bismillahi raxmaan raxiim magaagay mayba lee reer cabdulaahi sheekh axmed waa nabadoonka reer eelaayu mayba geegan roogne xoolo wareejin oo ku wareejiyahayne waa gaal todoba neef e oo hadiid e oo ankataragalni walaalaha furunta roogan gaalaas oo lahasadaaqaysadi hadde anbadan koleytaba adagdamna biidon hoo ilaahay ara bilaw hayna dhammaad lahadon hoo ilaahay arob insha allah may fadaane gaalaskaas e iyo hankataragalni walaalahaas inayna noo deersi mayba hadde walaayadini geega wakiil ahaantan rooge naqiibiyey oo ka socda waa walaayada jubbada dhaha yaa ka wareejaan gaalaas may fadaane malaaq gaalaas noo laga doonto noo kala wareeg hayawalkula wareeg jasaaka allahu khayr jasa bismillahi raxmaan raxiim magaagay cabdulahi cabdiqaadir naanasteyn waa waraawi joojiyo ee insha allahu tacaala mayba aan dareernay geeka amar una dhataanale un isdul saarnay oo beeliintaarata kubahi shey sadaqa e una dhiibidahayno dadka walaayaadka islaamka e ahlu tawxiidka oo furmaa rogan una ka wareejiyahayna iyo antoon koyni sadaqadan ay hakubatay beeliin taareed anina may wakiilku ahaa ilyaas madsheeg dhaahir insha allahu tacaala maalka isuga haay iyo suldaanbiya ini ana ka wareeji ya maalkana sodon neef iringa useeye ya ku dareerna tiidii e kala may baa ogaadasaana insha allahu tacaala dhammaanteen muslimiinta horta guul alleh siiyo ilaahay subxaana wa tacaala may unku tugana gaalada alleh jibiyo ilaahay guuluga guula arraxmaan guulaga ani tugay guntina aamiinga arti gubidgendiili gumarnyaati gersii jallati besiil ii gaaba u dhiigle gaala gaal iyo xigaala managadaas ana hogoba girmaa guud matuuraa gaduuda garabkaa yaraaye allaahu akbar ee guuyini magii uso abaarsidi geedo iyo edaadeen gasiil ii gaaba u dhiigliliin guuri garabay oo gaal horkati gee kasa aragay gaala gaatirlay haysataa iyo geeslaablay haysataa guntiyin taareed may go'aan hasaartay gaala inii karshee lugubta allaahu akbar xaadaa waal ku sheegay hasiil iyo lahadal inhil maantoontaha gaad idheh halkay koonagsudo anii bahasalay al-shabaab oo saali subxaana wa tacaala usu tilmaamay xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusda hoongay waraasilna haringa kadheegi haweenedaagani i dhali humaadka markii la deerikii habadku roori miihi hargeysilay ku kooytay hamarlay surnaataba xasan garguurtay halkalan waynay habadlay kalahaasuwanun allaahu akbar taada kitaabka kitaablee talaala subxaana wa tacaala baninhaaye warantii tiidin inkoyna tawbasheenno walaa tigreen la jara tubutubu iyo tuur gaduudow tabaaloshawaa tukudan jeedaan waaloshawaa tuur mindile allaahu akbar hada wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maalkii xajihay may ka wareejiyey suldaanbiyey oo jubbada dhexey asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayntii weriye maxamed muudey abuu muslim oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa wuxuu waraysi kooban la yeeshay malaaq biyey oo ah naqiibka guud ee odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo wakiilka ahaa waaliga gobolka sheekh cali darwiish qabaa'ilka deeqda bixiyeyna kala wareegay xoolo wareejinta kadib waxaa ii suura gashay in aan warayso la yeesho naqiibka guud ee wilaayada jubbada dhexe ee malaaq biyey axmed malaaq biyey kulankan maanta ee aad u fadhidaan ujeedkiisu muxuu ahaa bismillahi alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa maa nabiya bacda ee kulankan maanta aan u fadhino ujeedkiisu wuxuu yahay ee wareejin xoolo nool oo lagu wareejinayo mujaahidiinta jooga furmaha xoolahaasoo la rabo in loo qalo hilib looga dhigo ayna bixiyaan eheladooda ama walaaladooda iyaga ka dambeeyey iyo ahaa maanta mid ka dhig aan u fadhino waa gartay beelaha marka maanta ee kulankaani ka soo qaybgalay intee bay la ekaayeen waxyaala bixiyeen maxaa ka mid ahaa
macnaha waa afar beelood waxayna bixiyeen ee labaatan iyo kow neef oo geel ah iyo soddon neef oo ari ah geelaas ee beesha macalweyne waxay bixisay sagaal neef oo geel ah ee beesha elay waxay bixisay toddoba neef oo geel ah beesha leysaan waxay bixisay shan neef oo geel ah beesha yantaarna waxay bixisay soddon neef oo ari ah marka xoolaha maanta la wareejiyey waa soddon neef oo ari ah iyo kow iyo labaatan neef oo geel ah waa gartay bal kulankaani ugu dambeyntii maadaama aad tahay naqiibkii guud ee wala- wilaayada jubbada dhexe een, dadkaani xoolaha baxsaday ee qabaa'ila eh, ka soo jeeday een, maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa dadka xoolaha baxsay marka hore waxaan leeyahay xoolihii aad bixiseen ilaahay aakhiro miisaankaada ku kabo wax baraka badan ilaahay ha idin siiyo waxaan leeyahay eh, ma aha markii ugu horreysay oy bixiyaan mana ahaan doonto markii ugu dambeysay marka waxaan leeyahay beelaha in ay garab istaagaan walaalahooda iyo wiilashooda mujaahidiinta furmaha joogo oo hiil iyo hooba ay la garab istaagaan marka hore ayay ballan ku qaadeen in ay naf iyo maalba ku bixin doonaan jihaadka haddana way u taagan yihiin marka waxaan leeyahay beelihii aysan noqonin marka ugu dambaysay aad wax bixisaan waxaa loo baahan yahay inaad furmaha aad buuxisaan wiilashiina aad soo dirtaan idinkuna aad dagaal ku- jihaad u istaagtaan